shuban biyoodka runtii waxaan dhihi karaa wuu soo cuslaanayaa february ilaa march dhexdeedii markii la isu geeyo laba boqol iyo labaatan iyo afar kays ayaa isbitaalka soo gaaray isbitaalka gobolka shabeelle hadha oo ku yaala magaalada jowhar marka shalaa ugu dambeysay waxaa jiiftay tirada intaas leega soddon iyo sideed qof oo keliya inta kale waa badbaadeen alxamdulilah waxaa dhimasho jirtay waktiga aan kuu sheegay ilaa iyo hadda shan qof ayaa dhimasho jirtay tiradaas aan kuu sheegayna waxaa u badan runtii caruurta shanta sano ka yar ayaa u badan marka shubanbiyoodkan shabeellaha dhexe iyo tuulooyinka ku xeeran aad buu uga soo noqnoqonaya sanadihii u dambeeyey o dhan maxaa sababaha laleeyahay oo dadkan ay cudurrada usoo gudinayaan walaal soo noqnoqoshadu waa sax waa jirtaa soo noqnoqosho xiliyeed waaye ma aha soo noqosho isugu soo noqonayo ma aha xiliyo waxaa jira bahalkani waktiyada uu dhici karo ama imaan karo sanad kasta waa la ogyahay inta badan january akhirkeeda ilaa march waktiyada kuleylaha ay jiraan buu aada u dhacaa inta badan balse sanadkan xoogaa alxamdulilah sidii sanadkii hore u dhici jiray ma aha cudurada wuxuu kamid yahay biyaha ku faafa oo xagga biyaha usoo mara bini aadamka marka waktiyada uu webigu guro waxaa kusoo hara biyo wasaq oo aada wasaq waxaa kusoo hara ma fahamtay waa dareemi kartaa dadka inay biyahaas ay isticmaalayaan sababtoo beceelal iyo biyo nadiifa dadkuma wada haystaan taasaa keenaysa marka in subanku uu xiliyada noocan webi uu aadka u guran yahay oo kuleylkuna u yimaado inuu subanki dasho wuxuu kasoo bilowday dhinacan gobolka hiiraan ayuu kasoo bilowday annaga wuxuu naga soo galay bishii february bilowgeedii ayuu wuxuu kasoo galay dhinacan mahadaayo degmada la yidhaahdo oo jowhar dhinaca hiiraan ka xigta tuulo la yidhaahdo sham halkaas dhimasho iyo dad badan ayaa ka dhacay kaysteedana runtii ma fududeyn laakiin bukaanada waxa wuxuu naga kusoo gaarsiin jiray isbitaalka degmada mahadaayo halkaasaa lagu daaweyn jiray marka inta hadda aan kuu sheegayna runtii dadku waxay u badan yihiin dad ka yimid magaalada jowhar gudaheeda gaar ahaan xaafadda hanti wadaad marka shanta qof ee dhimatay waa shan qofood oo intii cisbitaalkiina la keenay magaalada jowhar shubankaas uu soo dhintay bilowday bilowgii ilaa iyo hadda inta dhimatay waaye oo isbitaalka ku dhimatay qaabka annaga aan u sheegayno dhimashada annagu waxaan sheegi karnaa dhimashada aan sheegi karno oo official aan u sheegi karno waa dhimashada ka dhacda hospitalka guudihiisa ka dhacda waaye hataa qofka haddii uu dib kusoo dhinto isagoo mayd alla keeno annagu tiradaan ku darsanaynaa taas baana laka aqbali karaa officiaali haddii tiim wasaaradda caafimaadka ka socda oo goobjooga oo tuuladii jira oo taagan ay dad dhimasho iyo la tuso ama ay arkaan indhahooda ku arkaan taasna waa ku darsan karnaa tirada dhimashada marka laakiin ma ku darsan karno hadday waa jiraan waa ognahay inay dhinteen laakiin ma ku darsan karno tuulo warbixin ka timid oona la yidhaahdo intaasoo qof baa ku dhimatay kuma darsan karno annaga ofishaal ahaan tirada dhimashada kuma darsan karno waayo annaga goobjoog ma aanan ahayn waad garan kartaa meeshaas waxa ka imaan kara run iyo beenba waa ka imaan kartaa shaki baa ka imaan kara sidaa darteed annaga officialy waxaan aqbali karnaa oo naloo ogol yahay oo aan qori karnaa dhimashada ka dhexda ka dhex dhacda xarunta caafimaadka gudaheeda ama asqofkii isagoo mayd a la soo gaarsiiyey marka tirada tan hadda aanu kuu sheegay runtii waa dareemi karaa dad badan inay isdhihi karaan wow nambaro badan baa dhintay dadba halkaa kudhintay dadba halkaa kudhintay waa sax arrinteen laakiin annaga ma xaqiijin karno waxaan xaqiijin karnaa tirada ku dhimatay laakiin cudurka xeerka uu gaarsiisan yahay iyo culeyskiisa lama inkiri karo waa jiraa cudurka shubanku waa jiraa yacni waana sii waana sii cuslaanhayaa maalmaha soo socda aad baan uga cabsanaynaa